bulshada ku nool maamul goboleedka jubbaland ayaa loogu baaqay in ay ka faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee deegaanada ay ku nool yihiin agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliid maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in bulshada lagu dhiirigeliyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee dalkeena dadku dhowr siyaabood waa loo dhiirigelin karaa ko waxaa lagu dhiirigelin karaa horta in loo sameeyo waxa loo yaqaano investment tusaale ahaan dadku in dhulka in la siiyo lidaado ka shaqeyso waa qodob qodobka labaad waxyaabaha beeraha maaragtay lagu qaado nafaqadooda sare loogu qaado si carada loo nooleeyo deetna iyo wax soo saar fiican u yeelato waxa kaloo lagu dhiirigelin karaa dadka inay uga faa'idaystaan khayraadka dabiiciga dadku in la siiyo xirfad aqoon in loo dhiso tusaale ahaan qofka in la baro farsamada gacanta oo kaleeto dhirtaas sidii maaragtay looga sameyn lahaa agabka weelasha oo kaleeto sidii guryaha loo dhisi lahaa maaragtay sheltariska sidii loo sameyn lahaa waa khayr dib inuu ka faa'iidaysto waxaa kaloo qofka loo sameyn karaa oo dhiirgelin looga dhigi karaa in loo gado tusaale ahaan dhowr sanduuq inta loo iibiyo qofka in la yidhaahdo shinnida dhaqaalayso oo khayraadka dabiiciga ka mid tahay ka faa'iidayso sidoo kaleeto qofka waxaa loogu lagu dhiirigelin karaa in loo gado dadka kalluumaysatada oo kale in la siiyo doomanka oo kaleeto la yirahdo doomankan ku kalluumaysa kuna shaqaysta ama in la siiyo shabaagadii oo kaleeto in la siiyo la yirahdo badda ka soo jallaabta wixii aad heli kartaan oo khayraadka dabiiciga marka qofka in wacyigelin loo sameeyo oo la yirahdo adiga laftigaada qofka nafsadiisa waxaa jira waxyaala la yirahdo potentiality wax la ayaa jira afqalaad tusaale ahaan qofka wuxuu leeyahay awoodo dheeraad oo qofka ilaahay siiya ayaa jiro awoodda qofka ku jirta ayaa sometimes waxaa u baahan yahay in la dhiirigeliyo si uu wax u qabsado marka waxay la tahay siyaabahaas iyo in kalo badan halkaan kusoo koobi karin loo dhiirigelin karaa sidii uga faa'iidaysan lahayn waan ka caawinaa si aan la soconno sanadihi ugu dambeeya dhan wasaaradda waxay gacanta ku siisay mashaariic kala duwan tusaale ahaan mashruucii yareynta dhuxusha oo runtii aan dad badan aan tababar siinay oon ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga waxaa jira tiimam la tababaray oo loo tababaray dhoobada sidii u samayn lahaayeen ogana samayn lahaayeen agabka la isticmaalo taas marka waxay u sahlaysaa marka qofkii inuu xirfadii aan siinay inuu meel inta furto uu ku shaqaysto hadda maanta aan joogno mashaariic kale kala duwan ayaa jirtay oo ka dambeysay kuwa hadda gacanta ku haynaa jiro